wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed maxamuud iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug ayaa magaalada gaalkacyo ka dhex dhigay iskuul hagaaro ah gabdhaha ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda iskuulkan mubaarag cilmi diini oo ka mid ah howlwadeenada mashruuca g b i maanta waxay noo tahay munaasabad weyn dhagaxdhigga iskuulka gabdhaha ee gaalkacyo iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuullada mashaariicda horumarinta waxbarashada ee g b e-ga iskuulkan hadduu ilaahay idmo wuxuu noqon doonaa iskuullada ugu casirsan ee dhisaysa wasaaradda waxbarashada iskuulkan waxaa ka faa'iidaysan doona gabdhaha keliya hadduu ilaahay idmo wasaaradda waxbarashada ee galmudug iyo madaxda galmudugba waxay ka mid tahay howlihii qorshayntii ay u sameeyeen iyo hagiddii dhallinyarada iyo gabdhaha in dadka reer galmudug ay noqdaan dad waxbarta iyo dad waxbara inay noqdaan keliya dhankooda qaar ka mid a bulshada magaalada gaalkacyo ayaa soo dhoweeyey dugsigan oo ay sheegeen baahi weynna ay u qabeen bulshada magaalada gaalkacyo wasaaradda ka soo shaqaysay maamulka gobolka maamulka degmada kulli intii hawshaan wax ka qabatay waxaan leenahay jazakum allahu khayr aljaza anagoo ku hadlahayaa culummada afkoodii iyo deegaanka iyo maamulka guudba waxaan leenahay khayr allaha idin siiyo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug mudane maxamed maxamuud ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay horumarinta waxbarashada gaar ahaana si gaar ah gabdhaha maanta waxaan u joognaa waa shaqo muddo fara badan soo socotay waxay soo martay howlo badan oo kala duwan meelo badanay soo martay ilaahay mahadii maanta waxaan joognaa in iskoolkii maanta la dhexdhigaayo dadka soomaaliyeed oo tiradooda ay haweenka ugu badan yihiin marka la ysku daro gabdhaha iyo iyo dadka waaweynba ay haweenka ugu badan yihiin waxaan rajaynaa oo muddo fara badan iskoolka la wadaagay wiilasha la wadaagay in hadduu ilaahay idmaayo maanta kan uu bilow noogu yahay laakiin la soo badin doono oo aan halkaas looga hari doonin intaa haddaan ka gudbo annaga wasaaradda waxbarasho ahaan mas-uuliyaddeenna waxa waaye wax ugu weyn oo aan qabanna waxaa ka mid a in meel la dhiso iskool dugsi la dhiso dugsigaas macallin la keeno kurikulumkii la keeno manhajkii dugsigan ayaa qayb ka noqonaya iskuullo nuocan oo kale ah oo magaalooyinka waaweyn qaarkooda laga dhagax dhigay kuwaas oo lagu tala gelay in sare loogu qaado tirada iyo tayada gabdhaha waxbaranaya deegaanada galmudug